galab wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur ibraahim bal inta aanan u gelin dhambaalladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen noo soo qabo mid ka mid ah heesaha aan dhegaystayaasha ugu talagalanay galabta nuur dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa hees ka mid a heesihii hore ee qaraamiga iyo codkii xasan deeriye faarax
Thank you.
wararada dhankayga ugu horreysa waxay naga soo gaartay hooyanaley cabdi iyo abaayo cayne abuukar abaayo nimco cusmaan aboowe daahir cusmaan aboowe muscab abuukar abaayo sacdiye sheekh cabdi nashaad cabdiraxiim abaayo carfoon macalin aadan iyo caruurteeda aboowe cabdiraxiim sheekh cabdi iyo caruurtiisa cabdulaahi maxamed xasan iideyste waxaa kaloo dadka diraya warqadani ku jira aabe sheekh cabdi maxamed cusmaan dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahay niyo dhalasho ay hawada u marinayaan cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed iyo deeqo cusmaan xasan nuur oo gabar ay ugu dhalatay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda kulmis gabadhaasina waxaa loo bixiyey mumtaaz mumtaaz waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkan waxa uu nooga yimid cabdixakiim maxamed macalim warmahaye oo jooga baydhabe iyo cabdishakuur maxamed macalim iyo xaaskiisa mahadiya cabdiqaadir maxamed iyo ismaaciil maxamed macalim iyo maxamuud maxamed macalim haaruun maxamed macalim iyo yuusuf maxamed macalim maamuun maxamed macalim iyo cabdiqaadir maxamed macalim iyo mujaldiin maxamed macalim zubayr maxamed macalim cabdimaalig maxamed macalim khaalida maxamed macalim iyo caruurteeda iyo shaakira maxamed macalim iyo caruurteeda iyo zubayda maxamed macalim tansiila maxamed macalim taaja maxamed macalim khayra maxamed macalim iyo wiilkeeda sayma maxamed macalim sucaada maxamed macalim sumaya maxamed macalim adeer sadar macalim yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxaanay hambali u dirayaan aabe maxamed macalim yuusuf iyo eedo faadumo cabdulaahi aadan oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay gabadhaasi oo loo bixiyey sihaa maxamed waxa ay leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbaartay aamin ayaan leenahay markanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdulqaadir daahir sheekh saciid iyo xaaskiisa fartuun daahir mire xuseen xaaji gate iyo xaaskiisa cabdinaasir daahir sheekh saciid iyo xaaskiisa saadiq daahir mire sahre daahir mire iyo xuseen cilmi cali oto dheere xaaskiisa xaawo xasan diiriye xaawo sharaf waxaa kaloo dadka diraya ku jira xaawo eer kalo iyo siraad xasan diiriye dahabo xasan diiriye looro xasan diiriye iyo saygeeda cabdi cali warde cabdulqaadir daahir cabdicasiis maxamed cali iyo xaaskiisa faadimo xuseen saalim daahir maxamed diirshe saylaqo iyo sayid sheekh axmed suufi qoyska reer daahir sheekh saciid iyo qoyska reer cabdulaahi sheekh saciid xaaji gate qoyska reer daahir mire iyo shaqaalaha xafiiska d h l ee magaalada muqdisho dhammaantood oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi sheekh saciid iyo ubaxa daahir sheekh saciid oo meherkoodu uu ka dhacay dhowaan magaalada muqdisho ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba uu alla kala siiyo aamiin
dhambaalkan taaniid ahna waxa uu naga soo gaaray xildhibaan nuur axmed diiriye injineer cali maxamed diiriye salmaan maxamuud salmaan iyo maxamed ishaar dacar iyo maxamed yare maxamed cabdiraxmaan yacquub iyo yaasiin xuseen khaliif iyo maxamed gurey ilyaas maxamed maslax cali ustaad sharmaarke ustaad qadar ustaad cabdiqaadir xuseen beella cabdiqaadir iyo amran cabdiqaadir iyo nasro biixaani iyo garaan yuusuf faalax dhammaan dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay hawada taaniid u mariyaan maxamuud inshaar dacar iyo hodan oo arooskoodu uu ka qabsoomay kanada iyo muqdisho oo ay leeyihiin ducadu xaggeena allah ka dhiga arooskaasi kae kala kulmaan bashbashii barooqo aamin ayaan leenahay heesta labaad nuur noo soo qabo
هسكي انا بيدرور عمرك يا هاي حريتها عوايسكي انا بيدرور عمرك يا هاي عوانا لقمة وقتك وعيري وانا قولا عوانا لقمة وقتك وعيري وانا قولا واستبع عنها وحنكون عدي قرار عميها إداريو موتها يتريان كبا عقلو موايني عينك وحلو يري وحراري لازم ذك عيب رقاتها عاشق خبايقي وحراري لازم ذك عيب رقاتها عاشق خبايقي
أبدا عاري مال مهن عود رنك فيكتي عددها ولا لا أبدا عاري مال مهن عود رنك فيكتي عددها ولا لا من عروس يجرو anigoo aan caasin casi haygu galayne adigoo aan u taqan anigoo aan caasin casi haygu galayne adigoo aan u taqan acshaqan ku taabtaan martaar yeele ceeb kale miyaan dibay أعشقا كتابتا
hambalyadan wixii daanduray oo naga soo gaartay dadka kale ah khadar salebaan maxamed iyo cabdixakiim salebaan maxamed nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed khadar maxamed jaamac iyo xasan ismaaciil maxamed suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye shiine cali bandey iyo khatre cali bandey dhammaan dadkan oo kala jooga burco iyo hargeysa iyo meelo kale oo ka mid ah dalka waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan mustafa salebaan maxamed iyo fani cali cumar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco waxaan leenahay arooskana ku dara isku waar ubad khayr qabana allah idin kala siiyo aamiin
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray baashe xasan cilmi iyo qadar xasan cilmi mukhtaar xasan iyo seynab xasan cilmi iyo xamse xasan cilmi iyo ibraahim xasan cilmi nimco xasan cilmi iyo kayse xasan cilmi iyo rooble xasan cilmi saleebaan xasan cilmi iyo mawlid xasan cilmi iyo marwadiisa cabdi xasan cilmi iyo marwadiisa axmed xasan cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo sayid xasan cilmi iyo xaaskiisa nimco ibraahim iyo caruurtooda iyo farxaan cabdi cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan waxay kala joogaan dalka iyo dibaddaba waxaana ay hambalyo iyo ducaan la soo koobi karin ay jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed xasan cilmi iyo rooda xuseen oo meerkooda uu ka qabsoomay hargeysa oo ay leeyihiin meerkeen allah ka dhigay midaad kalu kulantaan indiina horseeda guri qalqaba aamin ayaan leenahay haddana waxaa noo baaqay dadka kale ah saney cabdi cadde iyo xildhibaan sharmaar ka warsame mawliid masax cadde dhabarey macalin iraad cali diiriye macalin siciid khaliif cabdiraxmaan iyo khadre cabdi maxamed farxiyo cabdi maxamed hooyo dahabo maxamed aadan shukri cabdi maxamed cabdulaahi cabdi maxamed dhammaan dadkan waxay hambalyo ay halkani uga dirayaan adeec maxamed aadan iyo xalwo khaliif maxamed oo ay gabre ugu dhalatay deegaanka qansale ee gobolka mudug waxaana gabadhaasi loo bixiyey muna waxaan leenahay muna ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta saddexaad aan dhegaystayaal idiin soo qabanayno waa waayahay aan kaa helo iyo codkii axmed mooge
waayaha adduunyada kuwa qaadan mayside waayaha adduunyada kuwa qaadan mayside ruux walaalku mooda haddii uu ku weheshado od wacad ka dilda ruux walaalku mooda haddii uu ku weheshado od wacad ka dilda warankaad ku doorta ugu weecan doone warankaad ku doorta ugu weecan doone jacaykuma warayste wayguwa beeriste jacaykuma warayste wayguwa beeriste halbowluhu ma wado dhiigi wadnahana ma siiye wadigii ha noqonine halbowluhu ma wado dhiigi wadnahana ma siiye wadigii ha noqonine hadaad adigu wacantahay ani wariiraacde hadaad adigu wacantahay ani wariiraacde wiilkadaaye wegaririlataliyanadirkadiga adigaahiwide wegaririlataliyanadirkadiga adigaahiwide werwer laguma waare nafsan kugu waareeje werwer laguma waare nafsan kugu waareeje gamca wada jirkooday wax ku goyn karaane gamca wada jirkooday wax ku goyn karaane midna geed ma waabteen waxa keli ahaane weedha u fiirso midna geed ma waabteen waxa keli ahaane weedha u fiirso arrin aan wadaagne wayahay aan kaa helo arrinaan xilka wadaagn macalim yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdinaasir macalim yuusuf iyo xaaskiisa ayuu sacdiyo nuur ibraahim iyo eedooyin sakiya macalim yuusuf iyo caruurteeda aluwo macalim yuusuf iyo caruurteeda aamina xasan cusmaan iyo caruurteeda aamina abshir cabdi xasan iyo caruurteeda iyo cabdifataax cabdulaahi aadan iyo jacfar cabdulaahi aadan iyo buhaal cabdulaahi aadan masarkaraaye dhammaan qoyska reer macalim yuusuf iyo asxaabta waxay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan aabe maxamed macalim yuusuf iyo eedu faadumo cabdulaahi aadan oo gabar ay ugu dhalatay deegaanka qaahira ee gobolka bay gabadhaasi oo loo bixiyey sihaam maxamed macalim yuusuf waxaana ay leeyihiin sihaam soo weynow noqotii waalidkeed waxtarta aamin ayaan leenahay heesta afraad noo soo qabo nuur
Habla calla tu vida.
aa
caawiyo diinta meenada gaariya muinta indhaha ugu kareeaayo diinta meenada gaariya muinta indhaha ugu kareeaayo
intaasina dhegaystayaal waxaa galabta inagaga dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo